الرحيم raadiyo waa salaamadii wagsan cabdisalaam xaaladaha guud ee magaalada baraawe dowlada koonfurka bee soomaaliya caasimad u ah waa boqol kiiba boqol markii laga reebo dhacdo yar oo ka dhacday muddo bil ka hor hal haween oo qolada nabadgeyska isku soo dayeen inay magaalada tijaabiyaan maadaama magaalada laba sano iyo wax la jiro saddex sano ku dhawaad ee cadowga laga xoreeyay yani inta udhexeysa ee u suurtagali weysa inay waxaahay soo weeraraan ayagoo og yani awoodda inta la eg tahay ee dowladda iyo gobor galbeed iyo maamulka degmada iyo shacabka si buuxda yani wada shaqeeya awoodooda ayagoo og ay waxaa suurtagali weysa inay soo weeraraan marka waxaa waxaa isku daya inay hamar soo weeraraan halka marna dhibaato culus ka dhacday laakiin xaaladaha kale guud ahaan magaalada baraawe waa boqol kiiba boqol ma garat waa gartay bil ka hor sidaad sheegtay dhacdaha ka dhacday weerar ay soo qaadeen nimankii shabaabka ahaa maxaa noola wadaagi karaa haweenkaasi siday wax u dhaceen
magaaladan waa magaalo boqol kiiba boqol wanaagsan baraawe shacabkian maamulka iyo saraakiisha madaxweynada dowladda si buuxda uwada shaqeeyaan meesha meel aadi kara ma ahayn laakiin aska fiirina ayagoo lablabes ku jira ay magaalada soo soo habaysteen hadda tirada ka raacday maamulkana ogyahay si fiican uwada qawaaciyay masirkooda yani mar labaad yani uma maleema inay isku soo habaysan doonaan meeshan marka dhibaato culisa ka raacday magaalada waxay kasoo galeen dhanka xeebta iyo dhanka kale ee dalcadda yani eerisan ku beegan oo xaafada ah ee la yihahda xelihinti marka hadda waa labada meel waxaa waa waxay kala kulmeen si fiican ugu warqabaan marka koley daday maqlaayaan marka waxaa waa wax kale oo dhibaato oo sida soo gaara ma jiraan marka yaro shacab oo xaafada firin waxaa ka gaaray runtii hadda way caafimaadeen laga caafiyo laakiin dhibaatada soo jeeday ayagoo gaari ma garin waa gartay ani iyo dhegaystayaasha in badan waxaan isweydiinaa gadoomiye waxaa la leeyahay baraawe waxay noqon doontaa caasimadii maamulka koonfur galbeed soomaaliya goorma dowladdu ay guuri doontaa halkeesi wax marayaan horta runtii waa mahadsan tahay madaxweyneheeni sharafta leh dowlada gobolada koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan runtii juhdiyo badan oo ku bixiyey dhowr jeer waa imaaday arka haween wuxuu u taagan yahay inay caasimada baraawe ee koonfur galbeed horumarkeeda wuxuu ahay oo ka shaqeeyo hadda waxa weeye runtii maleesiya yaryar waa iska jiraanoo runtii oo yani dhanka airportka ah runtii isagana aad isku xalqaamay hadda waxaa wax walbana waxaa wakti leeyihiin madaxweynaha dhowr jiro yani magaalada barnaamij imaaday wuuna wuuna sheegay in muxuu ahay halkan loo soo guuraayo marka airport la-aan laakiin lama soo guuri madaxweynaha afkiisa waa ka dhawaajiye hadda daa yani inaad jooga rabtaan waa degi karaa aniga laakiin waxuu yidhi hadda aniga jooga dadkayga wax fiican idin soo kordhanaaya waxyaadihii iyo يعني توجهك ديارة قبالة هي ديار بور إلهن حتى أنا توجهك كيف حاجة أصور وحمانا وسكر ديسو وأنا شفت سعر تاسي مركا إيربور كانت أطوات ما تقلب كي وح أم يارضو يلا اسمي أم بعد السبوعية أو دوان دراوة دوان الله إدمو مركو حرجينا دوان وشاسي على bilaabo doonta wax walba dhamaan doona ma garata wax walba waxaa loo baahan yahay in sabar la muujiyo shacabka braawo anaga waa u sheegnay inay sabar muujiyaan mardhaban airbood ay heli doonaan dowladda koonfur galbeedna waxaa rajeeda labada sana soo socoto oo xaqiiqo ah in magaalada braawo ku shaqeyn doona ma garata gartay marka caqabadaha aad tilmaantay oo idinka xadgudban ama idin heesta dhisitaanka in la dhiso degmada baraabe degadii iyo ceelboorkii maxay tahay caqabadahaasi wallahi caqabadahaas horta anaga uma sheegi karo waa caqabado aniga waaweyn anaga ka maamul ahaan dowladii koonfur galbeed anaga wakiil halkaan ugu nahnay arrimahaas madaxweynaha oo noo sheegay qolaydii oo fanka iyo bixin lahaayeen iyo adiga barnaamijyo dhanka yani qolayga u ag iyo dhankaas waaye marka isafgaradwaa iyo waxyaabahaas umaleynaya in meesha kolay adiga waxaa caqabadii iska jiray laakiin adiga inay dhamaadeen yani aaminsanahay marka insha allah qolahaas horta bilaa bilaa doona ma garan maxaa la isku afgaran leeyahay waxaa hadda waxaa yani waxyaabaha sida yani dowladda koonfur galbeed waxay u baahan tahay airport international ah sida kii muqdisho weli kasii qurux badan ayay rabaan ayaguna waxay rabaan qolooyinkan inay airport macbilahay waxyaaba noocaas camal inay sameeyaan marka madaxweynahana waxaa arrimahaas waxaa waxaa rabaa magaalada balaagan oo aan maadaama caasimad ee tahay airport international inay yeelato aada u rajeynaya ma garata cidda yee yihiin oo aad ka doonaysaan in elboor qurux badan ay idin dhisaan idinkuna ayaguna ceelboor macmal ay idin qorsheenayaan kuwaasi waa kuwa qolooyinka qolooyinka bixiya waa ogtahay waa dowladaha soomaaliya waxa waaye dadkii oo garabsiga ogtahay waa meesha caalamka iyo yuwanka iyo jira gartay marka haddii aad sheegtay in caqabadahaasi ay jiraan haddii ayaguna ay ku adkeysanayaan nooca ayaga ay doonayaan ay rabaan inay wax u dhisaan dowladdu maxaa qorshay arrintaasi iyo maamulkiina kaga aadan aad samaynaysaan
hawshaas way dhamaadkaa ku dhahay oo inay fahantiin kale ma garanaayo dhawaana bilaawahayaan waa marka hore culays way jiraan hadda maxaa laakiin hadda wax la sheegay ma ma yaalo meesha waxaa hawshii way dhamaatay dhawaanna insha allah waa iskiya bilaabaa qalabka waa la geeya kuleeyaaba inay saamina umaleynaa qalabka waa la geeyey wax dhan wuu diyaarsiya marka hawshii waa madaxweynihi insha allah waa mar walba kusoo laabanaa isagaa marka bixaaya fasaxa dhismay wixii marka waa hawshii waa lasoo afgartay waxna waa wax walba waa dhamaad ma garan waa gartay waxaa la leeyahay madaxtooyadii waa la dhisay bal madaxtooyada dad badan baa sawir ka arkay keliya caawo dad badan baa ku dhegaysanaya dalki dibad raadiyo warsan kaa dhegaysanaya u sharax madaxtooyada ceelboorka ee madaxtooyada baraaw laga dhisay dowladdu ay leedahay maxay dhahday waxnaal madaxtooyada laga dhisay magaalada baraawe nooca ay tahay bal dad badan baa doonaya inaad u sharaxdid sida ay tahay madaxtooyada ha baraawe laga dhisay madaxtooyada baraha laga dhisay waa madaxtooyada oo kumadgaarka ku shaqeyn doonta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waa dhismaheeda kuley waa meel walba ku jiraan wasaaidna waa ku jiraan waa madaxtooye yani oo sida yani dhismaha caalami ah loo dhisay runtii oo dhowr biyaanada kooban waa dhul baaxad weyn ugu fadhiya inkastoo macmil yahay kaas kasii weyn oo la dhisi doono marka waa aragteen meel kasta ku jirtaa qofki u baan fiiri karin wasaaryada marka madaxtooyadaasna waxaa loogu talagalay in golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha ee xafiisyadooda yani oo sida kumelgaar u aadama garan gartay waxyaabaha madaxweynaha koonfur galbeed uu caqabadaha ka hor gudban in laladgeeyo dowladda magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ay ka mid tahay uu yidhi xaaladaha amniga deegaanadaasi ku heersan ay ku sugan yihiin al-shabaab arrimahaasi ma idin muuqdaan idinku ka maamul ahaan
wallaahi madaxweynaha aniga afkiis kama hayo walaalkeyga adigu baa hadda kaa maqlaya madaxweyne dhowr jir halkaan imaaday wuuna og yahay asagaa muxuu ahay noo maadaniyey magaalada baraaw inay tahay magaalada ugu amni fiican soomaaliya in la dhihi karo magaalada weli soomaaliya ku leeyahay ma ahayn dhow shabeellaha hoose soomaaliya oo idil in ugu amni fiican tahay wax qarahay kama dhacan ilaahay mahadiisa wax yani qofaa la dilay ma maqlaysid oo kooxaad kastaba kuwaysaa dilan waxaan ka hadlayna waa daafaha magaalada de daafaha magaalada nimanka waxaynasi jooga ma jira muqdisho ka buuxaan daafaheeda farta geesa marka kaas wax macno masoo kordhahay daafaha ili ili joog dhulkaas ugu jira wax masoo kordhahay waxaa la rag waxaa loo baahan yahay inuu hor imaado oo shirkaa dhiciif marka magaalada baraa u geeyin inaysan imaan karin marka magaalada mar ay ka baqayn oo dareema kasta in amnigeeda boqolki boqol oo yahay marka madaxweynahana waxaa mar walba mar walba isaga afkiis ka dhawaajiyey marka caqabad danka amniga ma jira waa kuu sheegay hadda waa kugu alaa caqabada kale inay haysata waxaa weeye madaxweynaha haysatay airbod lacaan airbodka hadii mar oo dhismo waa runtaa muxuu ahay magaalada inay madaxweynaha isaga u horeysa degaya degadiina ka waran degadi ka waran dhismeeda halkuu maraya isagana ceelboorku may lamid tahay
degada iyo airbodka ma airbodka horeeyo degadiina kusoo xiga hadda waa magaras waa gartay ugu dambeyntii aniga iyo intiina dhegaysanaysaaba caawa maxaa inoo sheegay goormaan baraa usoo guuri doonaa insha allah biidnillahi alkariim waxaan jecelnahay anagu ama rajeynaynaa mar walba caasimada koonfur galbeed soomaaliya magaalada baraawe in ay muxuu ahay dadku bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya dhammaan ay halkaa imaan doonaan usoo wada guuri doonaan waxaan rajeynaynaa madaxweynehena sharafta leh iyo guddoomiyaheena baarlamaanka ayaga ugu horeeyo inay dardargeliyaan howlaha wasiirada iyo baarlamaanka sidii halkaan usoo wareegi lahaayeen u dardargeliyaan iyo warbaahintaba dhammaan inta walba ay ka kooban tahay iyo bulshada marka annagana waxaa jeer unaana maamulka degmada baraawe in mar walba aan diyaar u helanahay arrintaasi aan soo dhibay doono bulshada maadaama magaalada ay tahay magala laisku halay kara amnigeeda boqolka boqol oo yahay wax lagu marsiyooda aysan jirin amni magaalada baraawe amni daraa ka jirta ma lagu marsiyoon kara yani taas hadal mana hayso marka waxaa waaye airbodkaas ugu kaliya baana haysta mooyaane airbodkaas insha allah gabaha soo afjirmayaa marka waxaan rajeynaya in halkan usoo wada guri doonaa insha allah baaqo bulshada barawana waxaa ka codsanaa mar walba yani inay sida yani kaalintooda yani ay buuxiyaan sida danta amnigooda waxqiijsadaan waxqiijsadaan shacabka sida quruxda hadda saa ula shaqeeya ula shaqeeyaan marka waan uga celinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed anaga ay joogaan gaar ahaan ka koonfur galbeed waan salaamaya habeen wanaagsan leeya magareed xuseen barre jeex guddoomiyaha degmada barraaba ee gobolka shabeellada hoose ahna caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiye aada u mahadsan tahay